kale ugama qiyaas qaadanayno oo maxaa noqonaya waaba iyadoo nidhaahno waxa weeyaan wixii muudixo ka yar waa umuurihii hadda xukuumaba kaba imanaysay ean muudixo gaadhsiisnayne de waxyaalihii kale xaggan jiraaxaadka magacyada gaarkaa baadaca iyo xaal adigu waxyaale ay u yeeliyeeli jireen magacyada kala badan ay u sheegi jireen adigu qeyb kaba mida uun oo ruux ruux kala gaadhsiiyey waa iyadoo nidhaahno caaqilaa qaadaysa waxaana bal matalan dee aan uga qiyaas qaadana muudixadii wixii ka badnaaye keenay dee nasku inoogu yimi inay caaqila qaadaysa aan uga qiyaas qaadanay dee matalan shaaficiyadoo kale imaka taa qiyaas way kuba sugayaan waana tan uu leeyahay ama usuushii ha khilaafsanaado qiyaas usuul ama mid kale kol haddii dee nasmeeshii uu yimi naskina wixii noo sugan xukunkaasi uu yahay wixii kalen ciladii kale waan raacinaynaa waa kuwan leh bal marka iyagu waxay leeyihiin marka horeba in waxa xukunkaas meel istixsaan buu ahaayo qiyaasku wuxuu keenayay ruuxanun inuu wuxuu ku koobnaado in isaga wixii geystee loo raaco eh waxaan qiyaaskii uga baynay usuusha kale inoo keenaysay waa istixsaan waa naskan raacitaankii marka kol haday taa tahay isagu qiyaas kale ma sii noqonayo ma sii taxamulayo wax kale oo imika markaan taa uga qiyaas qaadanaynaa ma jirto waayo marka horeu isagu ku yimi si khilaafsan ka duwan usuushii kale qiyaaskoodu wuxuu keenayey marka mawdic istixsaan isagoo ahaa inagu wax ugama qiyaas qaadanayna buu leeyahy haddii bal matalan waa kan uu leeyahy tacliilku ama nas ama ijmaac inoogu sugnaan ama asal kaloo waafaqayaan jiri bal ujeedada halkan ah wayusamuna dalika alqiyaas calaa mowdic listixsaan mithaalkiisi kaas buu noqonayaa ujeedadooduna waa taas oo qiyaaskan uu khilaaf may iyadoo wuxuu nasba yahay haddana leeyahay qiyaaskii usuushu si khilaafsan kuma yimina macnuu waa usuushii kale waxay keenaysay aan kaba qaadanaynay si ka duwan buu sugay oo haddii dee la ego qaraamaadkaa kale dadka laazimaya ruuxu dee isagunbaa loo raaci jiray isaga laga qaadi jiro usuushii kale taasay keenaysay markay caaqilo iyo baab ka noqotona waa wax usuushii kale waxay noo keenaysay ka duwan baa nas ku yimi naskii baa la raacaya laakiin wuxuu leeyahay kol hadday taa tahay dee qiyaas dambe iyagu waxay leeyihiin halkan waxaan markaa intii baan ku gaabsanaynaye wax kale ugama sii qiyaas qaadanayn taas bay usuushu adigu hadalka ujeedadu tahay fadaliilu calaa jawaasi qiyaasi cala lasna isagaana markaa bal adiladii qowlkaa isagu markaa kaga jawaabayeyna sheeku halkan inooga bilaabaya allah subxaana wa tacaala bal qiyaaskii ayaan kusoo jirnay waxaanan ku joognay asalkii iyo waxaa bal matalan dee waa arkaantii qiyaaska mid kamida asalku uu ahaa kollay asalka iyo idlaaqaadkiisana ama waxyaalaha halkan fuqahadu ay asal ku isticmaaleen iyo kooda ugu mashhuursanna waan sooba sheegnay haddaba asal waxaa noqon kara markan qiyaaska baabkiisa joogno iyo waxaan dee asal hadhow wax kale aan dee farac kale haleeshiina aan noqon karin baynu kusoo jirnay marka wuxuu aynu inoo soo sheegay sheekhu raximah اllahu tacaala culimada qaarkood inay kuba tegeen ay yidhaaheen asalkan dee markaa xukumkan uu isagu kulansaday ama uu leeyahay aan farac kale u gudbinaynaynu markaa farac kale haleeshiinaynaa waa inuu noqdo mid lagu ijmaacsan yahay tacliilkiisa iyo inuu dee mucallal yahay oo ciladiisu ay tan tahayba ama dee tan lagu cilaynayo waa mid qowl labaad oo uu karkhi iyo qolooyin kaleo asxaabta abi xaniifa ka soo naqliyeyna waan soo aragnay oo ah asal imaka asalkii waa kaa dee imaka asalkaba ahaaye xukunkiisu nas inoogu sugnaaday ciladiina waa leeyahay u munaasibka ahayd xukumkan u munaasibka ahayd ama kulansanaysay dee xikmo dee xukumkan u munaasibka ah laakiin asalkaasi haddii uu marka la eego uu yahay sida asal keli oo usuushii kale qiyaaskoodu suu keenayay ka duwan isagu mee maxal qiyaas ma noqonayo suuradaa uu ku yimi unbaa lagu gaabsanaya taasunbaa loogu camal falaya wax kale loogama qiyaas qaadanayo kolley mihaalki iyo xagga arshiga iyo muudixada iyana waa tan soo sheegay bal marka taas bay yidhaheen in dee tacliilkiisaasi ama ijmaac ku sugnaado ama nas ku sugnaado ama asal kaleo isku mid yihiin oo dee aan kan aynu maanta wax uga qiyaas qaadina ahayn mooye intaas baa aynu ku joognay marka labadan qowl ee dambe ayuu jawaabtii uu kagaba jawaabaya isagu wuxuu leeyahy labada xaalaba way bannaan tahay shardi maaha in tacliilkiisa lagu ijmacsan yahay kaa asalka ah shardina maaha asal dee inuu noqdo bal matalan qiyaaskii usuusha kale ay keenaysay waafaqsan in noqdaan shardi maa taasuu isagu dee qowlkiisu ahaaye bal wixii markaa qolooyinkan iyagii lagaga jawaabayay ama loo xujaysanayey qowlkoodaas dee wixii ka dunaayay oo ah qowlkan kale ayuu sheekhu halkan inoogu sheegayaa wuxuu yihi fadaliilu waxa u daliila calaa jawaasi اqiyaasi qiyaas banaanidii calى اlasli asalkii kol hadduu waxani asal dee uu yahay ciladiisan ku suganna dee ay tahay mid la garanayo mutacadi oo mid qaasira aanay ahayn onu noqon noocaa aan macnihiisa aan dee la fahmayn sida acdaada salawaaddii aynu kuba soo maray kol hadduu yahay in wax looga qiyaas qaato oo hadhow furuucdii kale ciladiisan laga helay la haleeshiiyo bannaanida ay bannaan tahay wain lam yakun yaanu noqonba mujmacan mid lagu ijmaacay calaa tacliili waa tacliilkiisa dee ciladan lagu cileeyo mid lagu ijmaacayba yaanu noqonbae waxa weeye waxaa u daliilay huwa annahu laa yakhlu arrinku kama dhammaan maayo ima an yuctabara in la fiiriyo xaggan ijmaacan ay sheegeen ay yidhaaheen waa in lagu ijmaacsan yahay in la fiiriyo ijmaacu lummati kulliha ummadoo dhammi inay tan ku ijmaacsan tahay tacliilkiisan fahaada iyada haddii taa aan nidhaahno oo ijmaacan la sheegaya waa ijma ummaddii oo dhamm inay ku ijmaacsan tahay tacliilkiisa fahaada kaasi wax kalaa ka dhalanayo kaba weyn arrinkoodiioo yuujibu wuxuu waajibinayaa ibdaalaalqiyaasi qiyaaskiiba in la buriyo la yidhaha qiyaasba ma jiro haddii la yidhaaho tacliilkiisa ummaddu ha ku wada ijmaacdo markaasaa qiyaas meeshii imanaya ama furuuc kale la haleeshiin karaa qiyaaskii oo meesha ka baxa ayuu bal waxa weeyaan keenaya dee qiyaaskiina iyagiyo ciddii qowlkan qabtay iyo dadkii kalebana in qiyaas meeshu adiladaa sharciga ka mid yahay waa waxay isku waafaqeen siduu keenayaana waa maxay waa sidee buu u waajibinaya qiyaaskiiba inuu buro lianna nufaata alqiyaasi dadkan qile qiyaasba axkaamtu mucallal ma aha wax qiyaaskiina inuu daliil yahay iyo xujiyadiisa inkiraya saa daahiriyadaynu soo maray min alummati ummadday kaba mid yihiin maaha dad kale oo markay ijmaac noqoto dee waa dadkii qowlkoodaba la ictibaarinayay haddii aan dee qolooyinkaan ilaa qowlkoodu ictibaar buu leeyahay wa akaruhum halkanin lianna nufaata alqiyaasi min alumma kollay khabarkii ina ismigeed iyo khabarkeedii waa inoo wada dhacay wa akaruhumna walow aniga aada moodo inay fadxisan tahay waan daminaynaa kolley waana sida sharaxiisaba kaba muuqata ama hadalku uu keenayo hadalkuna uu isugu keen xidhmi karo oo de waxa weeyaan taas imaka iyadoo ismigii la raaciyo wa akarahum la yidhaaho hadalkii wuxuu noqonayaa hadal dee kolley aan hagaag isuba haysane marka waxay noqonaysaa horta waa mid ee hadalkii waan riidaynaaye lianna nufaata alqiyaasi min alumma marka hore horta qiyaaska kuwan anfiyaya waa ummaddii oo marka ijmaac la odhanayo ijmaaca guntamo waa dadkii qowlkooda la ictibaarinayay daba kuwa nufaatu lqiyaas wa akaruhum intooda badanna waxay ku tegayaan oo qowlkoodu yahay calaa ana alusuula usuushan gayru mucallalatin mid la cilaynaya inaanay ahaynee naskii sidaasuu ku yimi nas ahaan unbaa loo qaadanayaaye laakiin mid la dee bal matalan la tacliiliyo la yidhaha ciladan baa xukunkan keento hadhowna bal matalan waxyaalo kale oo ciladii laga helay la raaciyo taas inaanay jirin ayay intooda badani kuba tegayaan kuwa nufaatulqiyaas bal markaa iyada haddii la yidhaho dee ha lagu wada ijmaaco ijmaac tii lagu ijmaacay maba helayno weeyo markaa waxay noqonaysaa qiyaaska inuu meesha ka baxo taasi waa mid aw yuctabara halkii bay ku cadfantay hore ima an yuctabara in la ictibaariyo arrinku kama marhnaanayo laba xaalo mid ima an yuctabara in la ictibaariyo ijmaac ulumma aw yuctabara la ictibaariyo ijmaacu muhbit اlqiyaas dee haddii aynidhaa ummadii oo dhan oo kuwii nufaat lqiyaas ay kuba jireen ijmaac markaa qiyaasba inooma jirayo haddii taa tibaa ijmaacii lagaba dhigo haddii dee laba yidhaaho ijmaacan ay sheegayaan waxa weeye ijmaacu muhbit اlqiyaasi ciddan kale qiyaas ka sugaysa ee culimadii kale ah inay iyagu isku waafaqsan yihiin tacliilkana asalkan taa laba yidhaahana de waxa weeye labadaa mid kama badhnaanayuu leeyahy taa horamantanoo wadaalika kan kalena laa macnaaba lah haddii kii hore lahay qiyaas buu burinaya ictibaarkan la yidhaaho waa muhbit اlqiyaas ijmaacoodan u jeednaa wax faa-iiduu inoo keenayo iyo halkan inooga soo baxayaa ma jiro sababtuna waxa weeye لأنa iجmاعa kuwa mhbit القiyaaص ummadii oo dhan maahay waa qeyb ummadii kamid a marka iجmاacoodu laysa bxujaةi calى الfrad markay gooni noqdaan xujo maaho de iجmاع maaha oo waa ti aynu soo marnayba de iجmاaca shuruudiisii oo inay de ciddii ahl markaa اجtihaadka ahayd qowlkan ay wada qabaan ay ku wada iجmaacaan ee qoladani waa bacd اluma un kuwa mhbit الqiyaas oo de nufaat الqiyaas oo iyaguna ummadda kaba mida ayaa meesha ka harhsan kol hadday bacd اluma yihiin dee qowl bacd اluma unbuu noqonayo kolley markaa ijmaac meeshii ma jirayo ijmaac meeshii ma jirayo ijmaac xujaana ma noqonayo lanna ijmaacum laysa bixujati calى اlinfiraad qoladan muhbit اlqiyaasba ijmaacoodu markay keli yihiin inay ummadda inteedii kale la socon ijmaacoodu dee xujo ma ahayn fakaana alqiyaasu qiyaasku wuxuu ahaa ma fakaana alqiyaasu calaa ma ajmacu fakaana wuxuu noqday alqiyaasu qiyaas calaa ma ajmacuu calayhi wixii ay kuba ijmaceen wax looga qiyaas qaato ujeeddadu waxay tacliilkiisa isku waafaqeen weeye ama ay kuba ijmaceen qoladan dambe muhbit alqiyaas qiyaaska wax looga qiyaas qaataa wuxuu markaa noqonayaa kalqiyaasi qiyaaskii uun calama ikhtalafu fiihi wixii ay tacliilkiisa isku khilaafsanaayeen wax looga qiyaas qaadanayey oo bal markaa waxaa ujeeddadiisu ay tahay uun dee suu marka horeba inoo hordhaysiiyey ijmaac in bal horta asalkani dee inuu asalka xukumkiisu nas inoogu sugnaaday yahay waan u baahannahay welibana asalkaasi inuu yahay mid macnihiisa la garanayo ujeeddadu mucallalah oo la odhanayo cilladan baaba xukumkan dee keenaysa ama dee amaare iyo dalaalo u ah taasna inuu yahay waa waxa weeye waxaan u baahannahay cilladaa nafteedu inaanay noqon cillo qaasiro ah oo maxalkaa mooyaane meel kaloo laga helayaaba aanay jirin waayo cilladu marka ay mutacadiyo tahay ee meel kale aan ka helaynaa qiyaaska inoo hagaagaya ama inoo suurtogelaya intaa waan u wada baahannahay haddaba laakiin tacliilkii asalkan ayuu ina soo yidhi in laysku wada waafaqo taas maaha oo dee imikaba waxaan arkaynaa waxyaalahan imika ribaduba ay ka timaadee san dee ashyaadii lixda ahayd oo kale bal in waxa weeyaan timirtii iyo shaciirkii iyo burigii soo arooray imika halkan culimmadu waxa weeyaan ciddii aan nufaatulqiyaas ahayn ee kuwa qiyaaska aan feeye ahayn waxay u arkeen xukumkani waa xukum mucallala waana halkanun kuma koobnee wixii cillada ay kuwani leeyihiin aan ka hellaba la mid bay noqonaysaa taa way isku waafaqsan yihiin intoodaan nufaatulqiyaas ahayn ha isku waafaqsanaadeena haddana cilladii maxay tahay waayo cilladii mansuusamayeenoo waa cillo mustanbado ah marka markaan tibir eegneen bur eegneen shaciir eegno cilladan xukumkani ay ugaba ratimantay taxriima tafaadul iyo dee in taqaabud loo shardiyo maxay tahay taa nafteeda iskumay waafaqin oo barhkood yidhi waa dacaam oo keliya ama bar yidhi de waa quudka mudakharka kuwa yidhi waa makiil waa wax la miiso umuurahaasay iyagu ku kala tegtegeen waana bal matalan haddana dee waatan waxyaalihii qolo kasaaba ay raacisay wixii kaley u arkayeen cilladii in laga helayo ay raaciyeen marka waxaan leenahay oo marka uu leeyahay marka si ijmaac ama qiyaas imika iyo farac aynu u baahanay inaan xukum siino aynu asalkaa uga qiyaas qaadano shardi ma aha asalkaas cilladiisan ama tacliimnimadiisan in laysku wada waafaqo haddii kale imika umuurahaasba may suurto galeen uma suurto galeen dee xaggan qolooyinkaa ijmaaca sheegayna waa kan qowlkaa wixii laguba horjoogsanayey inoo sheegay oo dee waaqicna ama camal ahaanna culimmadu dee waaba kan camalkoodu taa ahaa qolo kasta ti ay cillo u arkeen bay wixii cillada ay kaba helayeen raaciyeen oy kala xukum dhigeen in oo bal xaggan ijmaac adii balna waa kan sheeku bal wixii dee taas xujo uu ku noqonayo qoladaasee loo xujaysanayay dee bal qowlkoodii in la yidhaho qowlku arrinkaa maaha waa kan inoo sheego bal taas baa ujeeddadu ay taho marka wuxuu leeyahay fakaana alqiyaasu calaa maa ajmacuu calayhi kalqiyaasi calaa ma اkhtalafuu fiih qiyaas wax looga qiyaas qaataa asal ay tacliilkiisa ay isku ijmaacsan yihiin wuxuu la mid yahay un qiyaas waxay isku khilaafeen oo sababtu kaa ay ku ijmaacsan yihiin tacliilkiisu waa ijmaacu bacd اlum oo ijmaac xujo a muu hayn ijmaac bacd alumum buu ahaaba marka ijmaacii xujada ahaa mu hayn oo marka waa isla baabun buu leeyahay taasi waa qowlkii hore xujadii waa ma daliilu daliilka cala alkarkhiyi waman qaala biqowli karkhi waa abulxasan iyo ciddii qowlkiisa ku tagtay waxa u daliiliyey huwa waxa weeye hadda qowlka karkhina wa qaala alkarkhiyu wagayruhu min asxaabi abi xaniifata laa yajuusu lqiyaasu calaa aslin mukhaalifin lqiyaasi ilaa an yahbuta ilaa sitiin taas baa qowlkiisu ahaa oo asal marka horeba san uu ku yimi qiyaaskii ay usuusha kale iyo umuuraha kale iyo qawaacidda kale keenaysay ka duwan wax loogama qiyaas qaadan karo ee asalkaa intiisaasunbaa lagu camal falaya farac la haleeshinayana ma jirto kollayna waxaan filayaa shalayto dee ma filaye mihaalka iyo baltani ay kaba imanayso waataan soo sheegnay sadee muudixada arshigeedii aan nidhi caaqilaa qaadaysa wixii ka sarreeyena waa qaadayey laakiin wixii ka yaraayee juruuxdii kale ahaa caaqila inay qaadayso nasmeeshii ma jiro oo dee wax inoo yimi ma jiro markaa xaggii xukum ahaana sida shaaficiyadoo kale ee iyaguna taasun bay haleeshiiyaan halkana abulxasan karkhiya oo kayru min asxaabi axanifa ama ciddii qowlkan lahayd waa kuwan leeba meeshaasi walow nas ku yimi laakiin mowdic istixsaan bay ahayd macnaa mowdic istixsaanku waxa weeyaan markaan eegno mas'aladan aan eegno qaaditaankaba caaqila ay wax qaadaysa aan eegno markaan u eegno usuushii kale ee kharaamaadka ruuxa fuulaye laasimaya kharaamaadkaasi isagunbay saarnaan jireeno cid kale dee ciddii caawinaysa ha caawisay isagunbay korkiisa ahayd oo cid kale kamay taxamulayn wixii kharaamaadee ku yimaada marka usuushaa kale dee aynu xukumkaa kaba qaadanay siay keenayeen waxay ahayd iyagoo markaa tacaduday kharaamo kastaaba inay noocaa noqoto arsh waxyaalahan jinaayaadkan dee khada kuba imanayana waa nooca qaraamaad oo ama ikhtilaaf ruuxi uu laba yimi weeye waxay inay isaga laazimaan laakiin waxaynu uga baydhnay kan oonu nidhi caaqila taxamulaya waa istixsaan oo naskii baynu qiyaaskaas ayaynu naskii ka naskii baan raacno qiyaaskaasi wuxuu keenayey ayaan bal maalan ayaan ka tagnay marka waa taas baa ujeeddadu ay tahay inuu wixii khilaafsan qiyaas qiyaaskani maaha masale farciya maaha ee ujeeddadu waa usuushii kale sidii qiyaaskoodu keenayey ama ay keenaysay ayuu naskani si ka duwan kuba yimi haddaba isaga waxay leeyihin kaa keligii baan ku camalfalaynaaye umuur kale inay waxyaalo kaloo khilaafsan baa jirto xaggii usuushii kale ahayd xagga markaa wuxuu keenaye naskan asal aan kaba dhiganno laakiin keligii un baan halkaa ku daynaynaayo wax kale ugama qiyaas qaadanayno taas baa qowlkiisu ahaa marka wuxu uhi waa ma daliilu cala karkiya waman qaala biqowli huwa ana maa warada bihi nasu wixii nasku uu ku soo arooray mukhaalifan xaariyay isagoo khilaafsan lilqiyaasi qiyaaskii khilaafsan oo dee sida dee musaraadka oo kale neefkii haddii lasoo gaaxiyo lasoo gaaxiyo oo markii sayladii la keenay la liso la arka caano badan inuu leeyahay markaa qiimo kii aan lagu iibin kara haddaana dee waxaan lagu arag qiimo intii ka siyaadsan laguma iibiyo oo kale ruuxii iibsaday uu ogaado waxaan inaanu caano asala oo neefku caano uu leeyaho badan aanay ahayn oo waana tii uu mootay uba gala ugu iibsaday waa tan shareecadu ay dee maalan isagii u jidaynaysa khiyaar inuu wixii iska celiya hadduu doonayo weynusaa haysan laakiin uu raaciyo saac timira khaasatan caanahan ee dhici karto intii uu hayey iyo wixii hore markii hore kusii jirayee isdhexgalay ilaahuna u og yahay dee siay u kala xisaabsan yihiin inuu saac timira marka taas oo kale e way khilaafsantahay marka la eego marka qiyaaskii say iyagu kaba cabirayaan qiyaas kale maha macnuhu waa qiyaaskan aan hayno maha waa usuushii kale waxay keenaysay usuushii kale qiyaas keeni waayo de haddaan usuushii kale aan eegi lahayn oon tan uga qiyaas qaadan lahayn waxaa la odhan lahaa dee itilaafku weeye waxaana waxyaalahan oo kale dee qiima lagu magdhabaayo bal qiimihiisii ha la eego qiimo lama eegina wax go-an baa shareecadii qadartay oo saac timarowin ha la celiyaa la yidhi bal markaa taasoo kale waa asal nas baa kuba yimi naskii baa kuba yimi laakiin waxyaalihii kale dee mutala ama umuuraha kale ee marka la magdhabayo ama waxa weeyaan qiimo loo kici jiray wixii dee mutaqawama wixii kalena mitrigii caanihiina mitri uma aha saacan timirtii mitri uma ahae bal matalan qiimihiisiina lama eegino way kala yaryaraan karaane waxa weeyaan waa asal bay leeyihiin khilaafsan dee qiyaasku siduu keenayay qiyaasku khilaafsanna maaha qiyaaskan imaka aan hayne waa usul shareecada ku naqaanay siday keenaysay buu waana dee asal sidiisa loo qaadanayo loogu camal falayo haddaba taasoo kale ay leyihin wax kale loogama sii qiyaas qaadan karaba waa suurooyinkaasiyo daba wuxuu leeyahay sheekhu wixii naska uu kuba yimi mukhaalifan xaalu yahay isagoo khilaafsan ilqiyaasi qiyaaskii khilaafsan waa qiyaaskii aslun haabitun waa asal jiro isaga isaga asal gooni ah oo dee kuwa kale lama eegayno waa asal buu noqday haabit oo inoo sugan oo hadhow isaga haddaan ciladii kan la eegay unan odhan lahayn xukunkan bay keentay aan mid kale ka helo aan u haleeshi aan haleeshiin karno kama ana maa warada bihi naso sida dee waxaa asal weeye haabita kama anamaa kii sida dee uu yahay isna asal haabita waafaqsan inaynu wax kale uga qiyaas qaadana hadday banaantay dee saa idinkuba aad qabtaan qulooyinka qowlkaalahow jaaza way banaanaanaysaayo maxay alqiyaasu weeye qiyaaskii aan wax uga qiyaas qaadanaynay calaa maa wixii kaana ahaaday mukhaalifan lahu ay mukhaalifan lqiyaas waxay qiyaas khilaafsana waayo kana waa asal nas inoogu sugnaaday kana waa asal nas inoogu sugnaaday un marka haddii ciladii dee xikmadda lahayd ama wasfiga daahirkee mudabidkee waxaynu xukumkan u tiirino oo xikmo aana kulansaday aan helo iyada markaa waan gudbinaynaayo dee wixii kalena waan uga qiyaas qaadanaynaa bal taasi waa masaa-ishii iyo dee jawaabteediiun waayo casharka inta kale shalitaan soo aragnay faslu wama ma wixii curifa la ogaaday bilijmaaci ijmaac wuxuu inoo soo sheegay markii hore aynu soo aragnay asalka in qad yucrafu biاnnasi waqad yucrafu biاlijmaac naskii ilaa dee waxyaalihii tatimaadkiisa wataa imaka aan ka soo baxnay markaan asalka nas ku ogaano ee asalkii macnaha waa xukumkii asalkaan ogaanaynaa oo maxaan ku ogaanaynaa ijmaac buu inoogu sugnaanaya taasba weeye oo bal maalan haddaan eegno acyaantii lixda ahayd ee ay kuba timi ribada ay kuba soo arortay ribadan fadliya ay kaba imanaysay dee acyaantaas xukunkeedan ah taxriimu tafaadul oo kale nas buu inoogu sugnaaday oo waxa weeyaan dee waxyaalaha atamru bitamri ashaciiru bishaciiri waa yadan biyadi milan bimili waa tiinta as ahaydba waxa weeyaan ama walaa tushifu bacdaha calaa bacdin xadiidku inooguba yimi oo nasba aan xukumkoodu inoogu sugnaaday marka halkana muxuu leeyahay waa qeybtii labaad ama kii marka horeba hadalkiisa horu inoogu soo daray horlaci eh xukumkan asalku leeyahay haddaan nas imaka inoogu sugnaado inu leenahay naskaas sugnaadi aanu jirin laakiin ijmaacii ummaddu uu jiro lagu ijmaac ama aan la ka sahayn ee ciladiisiina isaguna qiyaas miyaa dee uu noqonayaa maxal uu noqon oo furuuc kale ama farac kale la haleeshiinaya taa weeyo wuxuu uhi wa ama ma ogaaday waa xukm fi jawaazi lqiyaasi caleyhi qiyaas isaga wax looga qiyaas qaato oo isaga markaa dee faracan isaga dee waxa weye me isaga waa asalkiibuu noqonaya waa asalkii baan haynaaye wax kale oo ciladii la wadaagsaday aynu dee uga qiyaas qaadana banaanideeda isagu kula mid yahay cala tafsiili tafsiilkii ayaanu dee isagoo kuba sugan tafsiilkii alladii tafsiilkaasoo qadamtuhu fi nasi aan horreysiiyey xaggii naska markii uu kuba sugnaa aan horreysiiyey oo tafsiilku inoo soo horreysiiyey maxay ahayd umuurahana kolley dee baabka qiyaaskuna waaba rukniga weyne ijtihaadkuu noqdaa waayo dee axkaamtii kaleed nasku haysatee naski kuu caddeeye ama ijmaaci kuu caddeeyey walow dee taa nasku isaguba fahmo dheer oo xaggii dalaaladii alfaadaynu soo marray iyo manduuqiisii iyo mafhuumkiisii iyo caamkiisi iyo khaaskiisi iyo mudlaqiisi iyo muqayadkiisi iyaduba dee ijtihaad badan ay ruux iyo aqoon badan iyo fiiro ugaba baahan tahay laakiin kani waa xukum aan mansuus ahaynoo aada xukum kaloo mansuusa aad dee waxa weeyaan oo de ay wax wadaagsadeen waxay ku kulmayaan aada kala mid dhigayso ood siinayso ama waxaan mansuus ahayn oo laga aamusay markaa gees kalena dee bal marka la eego waa nooca qaamid oo de dee aada u daqiiqana oo u baahan raacasho aada u badan iyo weliba isla raacasho iyo dee faham wixii in lagu noqnoqdo hagaag bal alfaadii loo suuraysto oo dee si fiican loo fahmay aanay noqon uun raacasho sadxiya oo taasi wax qiimoy leedahay ma jirto waxani wuxuu u baahan yahay fahm asalah hagaag aada u fahamto horta ujeeddadii wixii lalahaaba tafsiilkan uu sheegayaana waa tii shalay aan ku soo aragnay oo muxuu ina yidhi casharkii shalay baan diin celinayaa famaa curifa binnasi fadarbaani darbun yucqalu macnaahu wa darbun laa yucqalu macnaahu tafsiirku kaasuu ahaa waa laba qaybood buu ahaayo mid naskana ku yimi macnihiisii waan fahmayna ujeeddadu waa ciladiisa iyo taasi oo waxaan garana odhanayno dee waa xukum iska mucalala midna intan maxay ku noqotaiyo sin muxuu ugu yimi maba garanayno waaba dee kaa inaan qaadano raacno un mooye sida tiradan salaadaha oo kale maqaadirtan zakada oo kale iyo ilaahba og waxani xikmo buu leeyahay waana wax maslaxa aysan inoogu sugantahay innaga laakiin inagu sidan caqligeenni iyo fahamkeenni taa ma haleelayo labadaasi inoogu soo qaybiyay tafsiilkii haddaba wuxuu leeyahy ijmaaciina haddii dee ine waati aynu soo marro isaguna waa adiladii tashriica bal dee suurooyin baabu noqdaa qaci iyo yaqiin oo kolkol dee had naskii kaba horraysiiyaan marka uu qaciga yahay oo dee ay yidhaahaan naski wuxuu tilmaamayaaba naskan waxa weeya naskigiisuu tilmaamayaa ee waxaa ijmaac aynu ku ogaanay noogu sugnaaday xagga marka la eego haddii xukumkan eeg asalkan xukumkiisu ijmaac inoogu sugnaado farac kale oo la cilo aan helo inaan xukumkiisii usoo gudbinayno kan oo qiyaas uu inoogu noqdo asaas kaa ijmaaca inoogu sugnaaday wuxuu la mid yahay unkii naska inoogu sugnaaday horta taasi waa mid wuxuu kula mid yahayna tafsiirkii aynu soo marro de haddii xukumkan mujmaca lagu ijmaacay aynan ciladiisiiba fahmahayn macnihiisii ka sahayn maxal ijmaac maaha markaa maxal qiyaas maaha halkaasu baan ku daynaynaa haddii laakiin macnihiisii aan fahmayno oo la garanayo oo macno aan dee xukumkan u tiirina macnuhu waa ciladiya uu noqdo markaa dee qiyaaskii waa imanayaao wixii kale waan uga qiyaas qaadanaynaa taaba weyn ومن أصحاaبنا أصحاaبteena waxaa ka mida waa sida شhaaفiعي oo kale man qaaل ku yihi laa يجuز ma banaana القiyaaس قiyaaس عaليه وعalىa ma habta بالإجماع wey waxaan iجmاaca ku sugnaaday in wax kale looga sii qiyaastaa ma banaana maa lam يucرف haddaan la garan النص نصkii الذي نصkaasoo أجمعوu ay u iجmاaceen لأجل isaga daraadii waa mستندkii iجmاع haddaynaan ogeyn نaskan keenay iجmاaعan haddaynaan garan oo ijmaac keliya uun masaladaasi waa lagu ijmaacsan aan hayno waxba ugama qiyaas qaadanayno oo waxay dee leeyihiin ba waxaa suurtagalaba naskaasi inuu ahaa mid dee cillo leh ama lagu cileeyo cillo aan gudbahayn oon faracanba u gudbahayn taas baa suurtagalay leeyihiin waxaaba dhici karta inuu meeshaa jiro wax keenaa farqi faracan iyo asalkan kala farqiya waxaa suurtagala nas baciida can ilqiyaas inuu noqdoba oo ujeeddadu waa umuuro ixtimaalaad kale naskii ku iman karaa naskiina ma hayno marka hadday taa tahay xukumkan ijmaaci aan hayno ijmaaci waxba ugama dee inooma noqonayo asaas qiyaas uma noqonayo ijmaaci ama asalkii ay dee arkaanta qiyaaska ka mid ahaa ma noqonayo mid xukumkiisuba ijmaaci noogu sugnaaday sheekhu wuxuu uhi wahada kayru saxiixin qowlkaasi qowl saxiixa ma aha لأن الإجماع إجmاaع أصل أصل wuxuu u yahay في إثباaت الأحكام أحكaaمta sugitaankeeda waa taan aragnay duruqdii أحكaaمta inoo sugaysay adiladii شharcigayd inuu kaba mid yahay ka nas sida naskoo kale faida jaaza oo kolkolna suurooyinka qaarkood nasku isagoo dami ah ijmaacu suurooyinka qaarkood ijmaacii dee waxa weeyaan qawliga ahaaye tawaaturnimo laynoogu soo naqliyey yaqiin faa'iideynaye yaqiinba uu noqdo ama shay qaci on la khilaafi karinba uu noqdo iyadoo nasku kaa ixtimaal intuu ku sugan yahay wej wax ka badan bay ixtimaalaya uu yahay oo dalaaladiisba ay damiyo ay tahay oo dee kolbuu taa noqonaya mana jiro un kolley ijmaacun iska imanaya ee ijmaac mustanad la weeye فإdا jaaز hadduu banaanaaday alقiyaaس قiyaaس calى ma habata bالnas wax nas inoogu sugnaaday inaan waxuga qiyaas qaadano oo wax nas inoogu sugnaaday asalkii uu yahay hadday banaan tahay jaaز iyaduna ina waa kaa suurooyinka qaarkood waaba aad bu uga xoog badan yahay be calى ma habata bاiجmac wixii iجmac kuba sugnaaday waxa weeyaan in wax looga qiyaas qaataa way banaan tahay bal adigu taasna shay banaan weeye ixtimaalkaa kalena kolley ixtimaalaadka ay sheegeen sheekhu sharxiisa ayuu wixii ay halkan laba yimaadeen ay ku celi faslun wa ama maa kii sabata sugnaaday bilqiyaas kaas ku sugnaaday oo ama maa sabat bilqiyaasi calaa gayrihi gayrkii oo asal kala ahaa looga qiyaas qaatay waa maxay macnuhu bal asalkii un baynu weli qaybi aynu ku jirnay caddayntiisii wixii asal noqonayay iyo waxaan asal noqonahayn waa arkaantii qiyaaska kii ugu horreeyeyba asalkii markaa waxaan soo aragnay inuu dee waxa weeyaan nas inoogu sugnaanayo waan soo aragnay bal markaa tafsiir iyaduu jiray ijmac inuu inoogu sugnaanayana asalkaasi waan soo aragnay tafsiil waa jiray tan saddexaad muxuu yahay asalkanba gebigiisu miyuu qiyaas ku sugnaanaya oo macnuhu waa maxay meeshii farac baa jiray masale ah ama faraca oo aynu xukunkeedii aynu dee qiyaas ahaan ku sugnay masale kale ama asal kale inoogu qiyaas qaadanay tiba maalan aynu marka horeba iyadu dee maqiiska maqiiska ahayd ee faraca ahayd ee qiyaaska xukunkiisu inoogu sugnaaday isagana hadda asal kale waa keyrka tu kaba cabiraya asal kale oo xukunkiisu nas ama ijmac ku sugnaadaybaa isaga aynu uga qiyaas qaadanay lakiin kani waa masaladii faraca ahayd miyaynu wax kale ina uga sii qiyaas qaadanaynaayo iyadii ay dib asal isugu rogaysaa ay markaa furuuc kale aan haleeshiino taas weeye masaladu wuxuu leeyahay wa ama maa habata bilqiyaasi wixii qiyaas ku sugnaaday oo ujeeddadu waa faracii isagu asal hore oo dee xukunkiisu nas ama ijmaac inoogu sugnaaday aan uga qiyaas qaadanay inoogu sugnaaday bilqiyaasi calaa kayrihi falaa khilaaf horta khilaaf kuma jira buu leeyahay culimada dhexdood waanan kusoo laabnay hadalkiisan khilaaf la-aanta annahu yajuusu inay bannaan tahay an yusanbada minhu in lagala soo baxo isaga almacnaa macnihii aladii macnahaasoo habata bihi markaa uu ku sugnaaday dee isagu ee xukumkani uguba sugnaaday oo wayuqaasa markaa la qiyaasto oo hayruhu isaga kayrkii caleyhi isaga korkiisa looga qiyaas qaato oo wuxuu sheekhu leeyahay bal haddaan cibaaradiisan horta marka hore ku horeeyo masaladu waa masalo faraca marka horeba xukunkeedu qiyaas buu inoogu sugnaaday tii farac ahayd miyay mar dambe asal inoo noqonaysaa hadhow furuuc kale lasii haleeshiiyo oon uga qiyaas qaadano wuxuu sheekhu ka inta horreysayey kolley dee laba xaalaa meesha wada imanaya labada xaalana wuu inoo soo dhiganayaa ciladan ama macnahan ay bal maalan aan kas kas dee iyada inoogu sugan waa ciladan ama macnahan iyada inoogu sugan ee aynu markaa dee faracan labaadna aan kaba helayno ay wadaagsanayaan haddii uu yahay xukunkii hore iyadu ay lahaydba ciladii ama macnihii uu inoogu sugnaan uu yahay iyada markaa sheekhu wuxuu ka cabiray khilaaf inaanu jirina wax kale inaan sii raacin karno misaalan haddaan soo qaato dee albur ama shaciir ama alqamxi baa naaskii kuba yima acyaantii kolleyna dee baabkay aad u yar muhim yihiin markan amiladiisa sheegayna oon kuba noqnoqonaynaa marka balqamadadii ka soo qaad aan eegnana culimada qaarkood waxay yidhaaheenoo waa inuu waxani madcuum yahay cunto dee dadku ay quudanayaan yahay ayaabay ciladii kaba dhigeen naskuna muxuu kuba yimi oo asalku uu ahaa dee qamxi buu ku yimi bariiskii baa markaa yimi bariiskii baan aragnay dee macnaha marka horeba aan nidhi waa ciladii xukumkaas macnaha naftiisii waan kaba helaynaa marka maxaan nidhi dee kani kan buu laba mid yahayoo waan uga qiyaas qaadanayoo isagiina wuxuu inoo noqday waxyaalihii riba ay kaba imanaysay waxay isku jinsi yihiinba haddii laysku iibiyo haddaan la ilaalin shuruuddii shareecadu ay dejisay marka beriisku muxuu ina yidhi waa farac waa kan buu noqonayaa habata bilqiyaasi calaa kayri wuxuu inoogu sugnaaday qiyaas aan kayrkii oo qamxigii ama shaciirkii uga qiyaas qaadanay bal haddaba maxaa isagii baan kuba noqonay isagii miyay dhacaysaa weeye arrintu asal inuu noqdo haddana oo waxyaalo kale oo macno ay wadaagsadeen aan uga sii qiyaas qaadanno marka tan oo kale isaga mid buu inoo horreysiya laba macnaa meesha ama laba xaala u yeelanaya xaalada hore haddaan ku horeeyo macnahan imika marka horeba nasku uu isaga ama xukumkani ugu sugnaaday waa inuu madcuum yahay acaam ama cuntada ay ama quut mudakharaba yahay ayoo dee ka horena lagaba helaye haddaba macnaha naftiisii uun haddii kuwo kale ay wadaagsanayaan aan meesha ay timaado arabakidiibaaba timi ama hadhuurhkiibaaba yimi waxaan leenahay macnihii isagana waan kaba helaynaa oon idhaahno bal matalan duradii oo arabakidii oo kale waxay noqonaysaa waa ashyaada rabowga ay kuba jirtaa oo dee waxaan uga qiyaas qaadanaynaa beriiskii ada beriiskuna isna marka horeba farac buu sii ahaa kol haddii macnihii markii horeba xukumku uu ugu sugnaaday uu yahay ee asalka kuba sugnaa wuxuu sheekhu leeyahay taa khilaaf kama taagna inuu asaas qiyaas u noqon karaa ama sal u noqon karo laakiin arrintan uu ka cabiray sheekhu inaan taa khilaaf kuba sugnayn kolley waa dee arrinku kolley saa ma aha khilaafka jiraana khilaaf aada u weyn weeye bal waxaan leenahay jaanibka kaleaba raajixa ayaan leenahayoo iyada ay ma kale si aamid iyo raazi iyo qolooyinkii atbaacdooda ahaa waxay idlaaqeenba iyagoon tafsiil gelin inaanay bannaanayn in waxa weeye daliilkan in ina tusaya xukumkan asalku uu noqdo qiyaas uu noqdo oo marka horeba matalan dee ariskii imaka asal labaad buu inoo noqday daliil baanan dee daliishanaynaa hadduu daliilkii marka hore aan xukunkiisan u daliishanayba qiyaas aynu wax kale uga qiyaas qaadanay noqdo taasi inaanay wax dee mancin ama aanay taasi bannaanayn bay leeyihiin cinda aljamaahiir bay kaba cabireen in bacd alxanaabila iyo muctasilay uba tiiriyaan mancintana waxay u xujaysteen dee ciladan imika jaamicada ee labada qiyaas isu geynaysaa haddii ay noqoto ciladii kii hore ku sugnayd arrinku tadwiil hadalkii la dheereeyey faa'iide la-aan buu noqonayaa maxaynu isugu dheeraynaynaa oon u odhanaynaaba dee duradii waaba taasoo haddii laysku iibinayo ama wax la cillo ah lagu iibinayo dee waxa ay jins isku jinsiga yihiin in bal maalan adigu bal waxay isku midka yihiin in lakala meesha aan la kala badin oo la isleekeysiiya ayaa waajib noqonaysa haddii kale waxa weeyaan dee riba ayaan kuba dhacaynaa waxaan uga qiyaas qaadanayna beriiskii beriiskana dee waxaan uga qiyaas qaadanaynay markaa taa waa hadalkii aynu dheeraynay faa'iida la-aan cilladu waa tii uun kan labaadna kii asalkuun haleeshii iska dhex saar kan wasiidka ah oo markaa kan faracan kale kuu soo kordhay ee cilladu nafteedu kuba sugan tahay asalkii hore eed haysatay ee daliilka isagu aanu kuugu sugnaaday xukunkiisu qiyaaskaa inuun haleeshiyey taas bay noqon ama wixii intaa kale waxay noqonaysaa un tadwiil dee aan loo baahnayn oo laga maarmayo oo kan labaad ee faraca labaada asalkii hore looga qiyaas qaato ayaa arrintan laga maarmayaaba kolleyna waana qowl aada iyo aad u wajiha oo dee waana tan ay barhkood shuruudda kusoo daraan waa inaan xukumkan maalan dee kan aan asalka ka dhigana xukumkiisuna qiyaas ku sugnaan nas ama ijmaaciya ama umuuraha inuu nooguba sugnaado sheekhna khilaaf la-aan buu dhigay lakiin khilaafka jira waa khilaaf weyn ayaan leenahay gees kalena bal waaba qowlka raajixa aho dee xujadan ay culimadaasi laba yimaadeenee ah arrinkani tadwiil aan laga maarmayon looga baahnayn unbaa kaba dhalanayoon faa'iido lahayn ee kol haddii wixii cilladii tii un ay tahay ti hore unbaan ka hore unbaan kan labaadna uga qiyaas qaadanaynaa waa qowl wajiha weeye kolley iyagu qolooyinka sanle waxay eegeena inaanay waajib ahayn weeye asalka iyo faracu ciladoodu inay dee si kastaba ay dhinac kastaba ka siman tahay unbay eegeen malaaya bal taasi waa mid ama iyada haddii dee ciladii cilo kale ay tahay sheekhuba taa waa diidaya waa tan noo soo socota oo muxuu yihi sheekhu wahal yajuusu miyay bannaan tahay an yustanbada in lala soo baxo minhu waa min alxukm اladii habata biاlqiyaas eeg waa xukumkan qiyaas inoogu sugnaa ma asalkan qiyaas xukumkiisu inoogu sugnaaday macnan macne inaan kala soo baxno macne an yustabada minhu macnan gayrulmacnaa macnihii aan ahayn aladii macnahaasoo qiisa la qiyaastay bihi isaga calaa hayrihi isaga kayrkii markii hore loogaba qiyaas qaatay ee dee isaga kayrkii markaa aan kua haleeshiinay oo markaasna dabadeed wayuqaasa la qiyaasto calayhi korkii hayruhu kayrkii looba qiyaasto maxay tana tahay kolley damaartan isku laabansaa dhib ma laha oo waynu iska fahmi kol haddii macnaha aad suuraysataan tii hore waxaan idhi sheekhu wuxuu leeyahy waa bannaan tahay waa caadi khilaafna maba gelin laakiin khilaafku waa jiraa baan leenahay waana khilaaf badanoo barhkood jamaahiir baabay u tiiriyeen ee halkan dee qolooyin xanaabilada barhkood iyo muctasile iyo halka dee shaaficiyada qowl barhkood qowlkoodna waa yahay inay taasna bannaan tahay un oo ay bannaan tahay oo dee meeshii aanay waajib ahayn ciladu inay si kastaba labada xaalo ama labada suuro ay u sinaato labadan wax ku kala sugan tan markaa muxuu leeyahay bal beriiskii maan dib ugu laabmaya isagaana miaalka inoo keeni doona macnihii ay marka hore qarxiga wadaagsanayeen waa inuu madcuum ama dacaamnimay ahayd ama duufnimo ama makiilnimay ahayd kaas baana keenay tacdiyadii xukumka aan usoo gudbinay keenay haddaba beriiskii haddii bal macnaha iska daa macno labaad oo beriiskiiba miaal ahaan leeyahay waaba macnona wuu inoo sheegi doonaa macno kaloo kii ahayd asalka kuba sugnaa intan kala soo baxno aan ilaahno kan baan asal kaba dhiganayo wixii kale macnaha kale kula midka ahaa ama wasfigaa kale kula midka ahana waan kala mid dhigaynaa wasfiguna maaha kii markii hore nasku inoogu yimi ictibaarintii wasfigu maaha kii asalka inooguba sugnaayo marka horeba inaynu beriiska xukunkaasiina keenay waa wasfi kale ayaan isagii kasoo kala soo baxnay oo awsaaftii uu isagu lahaa uun ah markaasaan wixii kale wasfiga aan kaba helayna isagii baan xukunkiisii raacinay taasi miyay suurtagal tahay buu leeyahay oo hal yajuusu ma bannaan tahay an yustanbada in lala soo baxo lagala soo baxo minhu waa min alfarci aladii habata waa amadee kan aladii habata biqiyaasi waa kan maanta qiyaas inooguma sugnaaday macnan macna lagala soo baxo macnu waa cilo ama wasfiba hayrulmacnaa macnihii ka duwan oon ahayn macnihii aladii macnahaasoo qiisa la qiyaastay oo bihi isaga waa isagu dee markaa calaa hayrihi waa markii asalkii kale oo hayrkii oo kii naskuna uu kuba yimi aan uga qiyaas qaadane macnihii marka hore adugu isaga iyo asalka isku xidhayay macna aan ahaynee ka dhexeeyey miyaan intan kala soo baxno markaa wayuqaas alayhi hayruhu oo markaa yajuusu an yusa wayuqaasu calayhi hayruhu markaa hayrkii looga qiyaas qaadan karaa marka muxuu yihi sheekhu mila an yuqaasa waaba iyadoo la qiyaasto alarusu beriiskii cala alburi qamadiga fi ribaa ribada looga qiyaas qaato bicilati annahu madcuumu ljins waa midee jinsigiisa la quuto ama madcuuma inuu yahay uma taasi waa midooba ciladii asalka kuma sugnayd uma yustanbada lagala soo baxo oo min alarusi beriiska annahu beriisku nabtun inuu nabaad yahay laa yuqdacu aan la goynahayn almaau biyaha canhu xaggiisa waa fii xaali nabaati intaa uu dee baxayo o dee bilaadan uu kaba baxa beriisku uma baahan dee wuxuu bahayay namala dee noocyo maalaa gaara uun mooye biyo joogto oo uu had iyo goor hoos siifo unbuu u baahan yahay oo dee beriiskii waa inuu biyahaas uu ku dhex jiro marka wuxuu leeyahay waa intaa uu dee ilaa la goosto intaa uu bal maalan dee uu taagan yahay geedkiisii ama taasee weli aan la goosan biyaha lagama gooyo haddaba sifadaha intan kala soo baxno o dha waa nabaad noociisu saa yahay uma yuqaasu la qiyaasta oo bal maalan la qiyaasto markaa calayhi korkiisa annayluufaru nayluufar waxaa la yidhaaho aan uga qiyaas qaadano nayluufarna sheekhu waa ka xagga ama qolooyinkan kitaabka inoo soo dabciyey zahrun asfaru yushbihu lqurunfala ayay yidhaaheen adugu bal waxa weeyaanun waa anwaac buu leeyahay oo waxyaalo meelaha mustanqacaadka ama biyaha fadhiyo kaba baxo oo barhkoodna axwaad iyo berkede loo sameeyey bay ku beeraan waraqda ama caleenta uu leeyahy iyo ubaxa uu leeyahay baa loo beeraayo dee anhaarta waa ka baxa kolleyna waxay dhahaanba dherarkiisu bixasabi cumqi ayuunbuu noqdaa kolba biyuu intay gaadhsiisan yihiin buu waaba dherarkiisa saaqiisu dheeraanaye waa dee kolley kutubta luqada iyo dambe iyo waxyaalana taswiirihiisu way noogu sugayno dee inagu manaadiq saasa mabalihine waa adugu noocuun kolley ubaxiisan iyo waraaqdiisan ama loo beerto ee baxana kolkoloo biyaha fadhiyo kaba baxa biyuhu kuba dhex baxaaba marka waa nabaad maaiya beriiskina nabaad maai u ahaa kaas aan uga qiyaas qaadano oo aan idhaahno kana waa la mid oo halkana iskaga mid yihiine isaguna markaa muxuu noqonaya ashyaadii ribada ahayd buu noqonaya ashyaadii ribadu gelaysay taas miyay suurtagal tahay fii wajhani laba waj baa ku sugan marka ciladu ti asalkii maaha waa cilo kale oon kaba duwantii oo ti xukumkii hore laga ratiba aan ahayn min asxaabina man qaala yajuusu de waana qiyaasu shabahun buu noqon halkaasa isaga egyi qiyaaskaynu soo marna xataa sheekhu diidanaa ee shabaha o ujeedada waxaasoo kale mujaradu shabahun cilo meesha tirida iyo daliil ma jiro ee dhinac bay iska shabahayaanun bal layskala xukum dhigo wamin asxaabina man qaala laa yajuusu kuwa yidhi ma banaanaana ka mid weeye wahuwa qowl abiاlxasan اkarkiyi abuاlxasan اkarki qowlkiisana weeye oo xanafiyada kaba mid ahaa waqad nasartu fi tabsirati sheekhu wuxuu leeyahy kitaabkii tabsira waxaan u hiiriyoon xoogeeyey jawaaza dalika arinkaasi inuu bannaan yahay oo noocaasna inuu qiyaas kala noqonayo bal hadalkiisa sharaxu hadda kitaabkan ka dambeeyeyba daahirka kalaamkiisa sharaxuna waa si uu ilanayo laakiin sheekh wuxuu yihi waana dee qowlka sawaabkii waa kan dambe waladii ka yasixu ansaxaya cindii aniga agtayda waxaa ku ansaxaya weeye maanta waxa weye sawaabka ah ama saxiixii annahu laa yajuusu nooc saasi inaanu banaanayn oo iyada taasi inaanu banaanayn sababtuna waxa weeye liannahu ihbaatu xukmin waa xukum oo la sugayo fi lfarci farcan lix dambe laguma sugayo bigayri cilatihi ciladiisii fi lasli asalka hore kuba sugnayd waxaan ahayn laguma sugayo oo macnuhu waxa weeyaan ciladii markii horeba xukumkani inoogu sugnaaday farac ee ashyaada rabowgaa inay kaga mid yihiin baa dee uu inoogu sugnaaday waxay ahayd dee macnihii ama sifadii ama ciladii inoogu sugnayd asalka hore ayay ahaydee qiyaaska keentay dee macnaha marka horeba xukumkan keentayna maanta ma jirtee waa macno labaad oo meeshii waxa weeyaan yimi oo ama iska leeyo kii xukumka lagaba ratiba eba aan ahayn kol haddii arrintu taa tahay in xukum markaa halkan qiyaas lagu sugo iyadoo wax daliila iyo wax cilaa waa mujaradu shabahu mooye aan u jirin wax bannaan ma aha لأnنه إثباaت حكم في الفرع بغayri ciلaته في الأصل وذلika waxa weeye nakaasi أنa cilaة الأصل ydcmu ay ahayd فamtىa qصna markan قiyaaس qaadano an nayluar naylufar bal markaa kolley nuuntana way fadxiyaan kolkol way kasriyaan laamtuna way daminsan tahay an naylufara calayhi waa dee isaga ka dambe aroskii ah bimaa dakarnaa waxaan aan sheegno ah inuu nabaata ambiya laga goyn yahay inta uu markaa dee baxayo radadna waan celinaynaa alfarca farcii ila اlasli asalkii baan u celinaynaa bigayri cilati اasli ciladii asalku lahaa waxaan ahayn oo dee ah waxaasi isaga egyiin mujaradu shabahun qiyaaskii shabahu weeyaan naftiisii oo waxaasay iscilla ma jirto daliil ma jiro halkaasay iska shabahaanun ayuun baan wax ugu celinaynaa wahada laa yajuus kaasna ma banaana faslu waama maa kii lam yahbut aan sugnaanin min alusuuli dee waxa weeyaan isagoo isagoo dee usuusha kaba mid ah biaxadiha ama min alusuuli xaaluu kaba mid yahay biaxadi hadihi duruqi duruqdan mid kamid aan inoogu sugnaanin oo maxay tahay duruqdu inoo sheegaya waxaan soo aragnay naskii baan soo aragnay inuu inoogu sugnaanayo isagoo weliba tafsiir geliyey waxaan soo aragnay asalku ijmaaca inuu inoogu sugnaanayo isagoo leh tafsiirkii naskaa kuba sugan bal qowlkan walow aan leenahay waa marjuux uu doortay isagu in dee waxa weeyaan qiyaasna inuu asalku inoogu sugnaanayo taas waana suurada hore macnihii hore uun marka uu yahay waxaan dee isku xidhaya labada dambena taasba intaasaynu soo aragnay haddaba wuxuu leeyahy wixii asal ah usuusha u wadaa waa taasoo waa asalkan qiyaaskaynu wadnay ee hadhow faraca aan haleeshiinayno haddii aanu sugnaanin biaxadi hadihi duruqi duruqdaa mid ka mida nas ama ijmaac ama agtiisa sheekha iyo ciddii la qabta qiyaasba aanu inoogu sugnaanin taasi oo maba sugno weeye hadhowna waxaan doonnay inaan saleeshiino aw amase kaana ahaa qad habata mid sugnaado asal buu ku sug nas buu ku sugnaa ijmaac adigu nas buu ku sugnaa ijmaacyada ma imanaye ama wuxuun oo uma nusikha waa la nasakhay isagoo markii hore nas inoogu sugnaabuu asal mansuukha yahay falaa yajuusu lqiyaasu calayhi dee iyada kaa inaan wax uga qiyaas qaadano oonu farac kala haleeshiinaa iyada taasi ma banaanaanayso lianna alfarca faraci inamaa yahbutu waa sugnaanayaa biaslin haabitin asal markaa jiroo sugan xukumkiisu mustamir yahay ayuunbuu farcu inoogu sugnaanayaa faida kaana alaslu gayra haabitin asalku hadduu yahay mid aan sugnayn boo dee kol haddii aan daliil loo hayn maba sugna kol haddii markii hore daliil loo haye laakiin la nasakhayna dee mansuukh buu noqdo laguma camal falayo kol hadduu xaaladiisu taa tahay lam yajuus ma banaana ibaatulfarci arc in la sugo min jihati dariiqiisa in isagii baaba sugnayn dariiqiisa in lagaba sugaa ma banaano bal adigu kolley umuurihii asalku halkaasi uu inoogu dhammaanayaa ee masaladan xagga qiyaaskaan nidhi dee qowlka raajixii waa inaan wixii qiyaas marka hore ku sugnaaday wax kale aan looga qiyaas qaadanayn mana waa marka nusuusta iyo sideeda loo ilaalinayo ee marka la eego fuqahadii oo kale khaasatan asxaab alwujuuh iyo taa ama muqalidiintoodii aqwaashii aimadooda wixii kuba yimi ee ay arkeen ama qowlkii imaamkooda ku fatwooday wixii dee shabahayay way haleeshiiyeen oo waatan ay takhriijka kaba cabiraan nas may eegina qowlkii imaamkaasi naskoo kale u noqday bal waqtigeennana waxaan leeyahay ijtihaadaadka jira qayb badan oo kamid a khaasatan mucaamalaadkan maanta soo baxay cusub oo dhan markay culimmadu ta'siilinayaan ama takyiifinayaan fiqi oo kale haddii dee masale hore oo imaam hore kaba hadlay haddaba waaba isagii ijtihaadkii qiyaas baaba uga hadlay ay timaado way ku takhriijiyaan waa la raaciyaayo ti oo dee imanka walow aan lahayn bal marka asal iyo nas iyo aan eegayno sheekhu qowlkan uu yidhi waa qowl marjuuxa aan nidhi oo wax qiyaas ku sugnaadee wax kale loogama qiyaas qaadan karo waaqiceen marka la eego waaqicii dee marka la eego takhriijka waxaanay kaba cabiraan fuqahadu maaha takhriijka xadiidka takhriijka fiqiga masaa'ishan dee mukharajada ah marka la eego marka la eego waaqiceenan maanta jira ijtihaadaadkan xataa jira iyo takyiifkan mucaamalaad badan la takyiifinayo ee kitaab fiqiya masale kuba sugnayd ayaa looga nadiir dhigayaa oo tii la haleeshiinayaa oo kaleo waxay qayb badan oo kaba mid ay tahay un qiyaas marka horeba wax marka horeba qiyaasa in qiyaas haddana dee waxa weya asal inta laga dhigo dee furuuc kale la raaciyo ayaaba iskaba badan waqtigeena dee waqti dheerna way badnayd masaaisha mukharajada xagga fiqiga ama takhriijka fiqiga o dham noociisii baabu noqonaya wallahu subxana wa tacala aclam bab اlqwl fi bayan اlcilaة wma yجuز an yucalala bih wma la yجuز arkantii qiyaaska waxaan ku soo aragnay inay asal iyo cilo iyo xukum ay tahay oo bal iyo farci intaas baynu arkaantii qiyaaska adigu inoogu soo sheegay waxaanan soo hel aan ka soo baxnay uun asalkii bal iyo itlaaqaadkiisii taas baynu soo aragnay iminka halkana sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inooga bilaabayaa ciladii oo kolley kalaamkeedu dheeraan doono oo dee ciladuna waaba shaygan keenaya kolley qiyaaska uu kaba dhalanayo oo markaa asalkii ku sugan faracii laga iyadooy asalkii ku sugantahay tii mid lamid aan faraci kaba hela ay keenaysa taasi inaan xaggii xukunka aan ku sinna labadoodii bal haddaba ciladii ayuu halkan inooga bilaabmayo kolley waxoogaana waynala socon doontaa insha allahu tacaala oo waayo kalaamkeeda aada iyo aada u badan iyada ti weeye labada kalan faracana waa kii lahaa waaba inoo soo horreysiiya xukumkuna waa inoo dambayna baabu bayaani lqowli marka wuxuu ihi baabu bayaani lqowli qowlka ama hadalka laga hadlayo baabkii weeye fii bayaani lcilati cilada caddaynteeda la caddeeyo ciladu waxa ay tahay xaqiiqadeedu ay tahayba iyo wamaa yajuusu waxa bannaan an yucallala bihi in wax lagu cileeyo oo dee waxa noqon karo cilo iyo wamaa laa yajuusu waxaan bannaanayn in wax lagu cileeyeen cilo noqon karin tuu baabkeedii yahay kollay fusul badanna way noo iman doontaa waclam waxaad ogaataa an alcilata ciladu fi sharci xagga sharciga ciladii caqliyada ahayd halkan imika ta laga hadlaya maahe waa ciladii sharciyada ahayde hiya iyadu almacnaa macnaha weeye aladii macnahaasoo yaqtadii keenaya alxukma xukumkan oo macnahan soo jiidayaba xukumkan ee keenaya ayaa cilo la yidhaah bal maalan khamradii oo kale meeshii iyada dee ayna waxa weeyaan waxaan ku sugan ee iskaarkaa caqli doorinta ah ee xukumkaniba ka dhalanayo in xaaraamnimadkan haddii la waayana waa taa dee waaba isbedelayaa xukumkii oo wixii ciladaasi ay meesha ka baxdo xukumkiina meesha waa kaba baxaya macnaha isagu xukumka keenaya ayaa lagu magacaabaa cilo oo ciladu taa weeye wa ama almacluulu fa fiihi wajaani kollay intaanu umuurihii bilaabina alfaaduu ka yar horeysiiya dee iska soo noqnoqda bal tacriifkooda ama sheegitaankood markaasaa wuxuu hi waa ama almacluulu dee ciladii waa ta aan soo maray kolba la israaciya alcilatu walmacluulu laba yidhaahaa macluulku fa fiihi wajaani macluulka laba wej baa ku sugan oo ujeeddadu macluulku wuxuu yahay ee waana isim mafcuul oo se imaka eeg waxa weeyaan madruub oo kale iyo ma'kuul iyo mashruub tiibuu la mid yahay wixii la cunayey wixii la cabayay oo kale macluul waa wixii la cilaynayay markaas ama cilladu ay kuba sugnayd buu noqon haddaba kaas xagga marka la eega idlaaqa iyo isticmaalka fa fiihi wajahni laba wej baa ku sugan min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala kuu yidhi huwa macluulku alcaynu caynta weeye alladii caynta allatii cayntaasoo taxulluhaa ay degayso kolleytaadu way fadxisan tahay way u damisan tahay aniga ee way fadxisan tahay taxulluhaa ama taxilluhaa ay degayso alcilatu cilladu ay dhexdiisa dhacaysay ku sugan tahay ay degayso kaas baa lagu magacaabaa macluul la yidhaahaa taxulluhaanayn kolley macaani kala duwan buu ficilkani u yimaadaa xarakaadka mudaaricuna uu ku kala baydho iyadoo malamaadugu iska wada siman yahay oo iminka xalla markuu bimacnaa nasalo yahay xalla bimacnaa nasalo se halkan waxa ay dee xadiisa mudaarica in la kasriyo iyo in la damiyaaba waa bannaan tahay oo yaxilu wayaxullu bal maalan oo bimacnaa nasalo markuu yahay fayaxilu calaykum gadabi xalla waxaa kaloo taasna waata halkan imanka aan ku fasiray inaan ku laqbaynayno xalla waxaa kaloo u yimaadaa dee waxaasi mubaax buu noqday ama xalaal buu noqday oo taasi iyada xadeeda waa la kasriya uun damo kuma timaadee yaxillu unbay ku timaadaa waana dee ficil laazima haddii xalla la yidhaaho xalla alcuqdata ama xalla alxabla oo uu furay ah furitaankii waa tii furitaanka oo kale marka iyada oo wixii dee faki iyo waxaasa macnaha ay leedahay iyada xadeedu waa ficil mudaacaf oo kolley way damisan tahay unoo dee xalla yaxullu unbuu noqon marka uu macnaa furitaanka iyo idlaaqiyo waxa uu yahay macnaa dee adigu kelimad ama ficilka macnihiisuu yahay iminka halkan haddaba waa macnaha ay degayso ama waa waxa ay degayso cayntan ay degayso ay ku sugan tahay weeye ciladu ayaa macluul ku yahay wadalika kalkhamri walburi sida khamradii oo kale hadee khamradii waxyaalaay kulansanaysaa midi waa caynta nafteeda waa shaygan dee khamro lagu magacaabaye magacan leh midna waa waxan xukumka keenaya ay xaaraanba ku noqonayso waa macnahan iskaarka oo waa ciladii waxa weeyaan markaa ciladii waxay ku sugan tahay daatadan ama cayntan imaka khamro lagu magacaabayo burkan oo kale saasi dee waa qamadidii waxaan cuntadan aan naqaano cayntii dee wuxuu noqonayaaba imaka waa kanuu leeyahay macluul baa la odhan ciladuna markay xagga ribo noqoto madcuumnimada inuu ducmi yahay iyo wax la cuno yahay waa cilada bal maalan ama uu makiil yahay ama quut mudakhara yahay waa cilada nafteedii bal markaa taa waa lagu idlaaqaa barhkood saas way ku tegeen oo shaygan ciladu ay ku sugan tahay ciladu ay dhacaysa dhexdiisa ayaa macluul la yidhaaha waa wixii ciladu ay u timi ee la cilaynayay oo kale sade imaka ma'kuul iyo akli ay noqonayaan bal imaka ma'kuulkii oo kale taas waa wixii la cunaya naftii kana waa wixii la cilaynaya wa minhum man yaquulu wa minhum culimada ama asxaabtii waxaa kaa mida man yaquulu kuku qowlaya huwa alxukmu macluulkani waa xukumka oo waxaan dee ciladu ay u imanaysa ciladani ay keenayso oo xukumkii ah ayaa ah oo xukumkiiba ah xukumku wuxuu markaa halkan khamradii noqonaya waa xaaraamnimadkii oo kale halkan dee imaka burkii oo kale taxriimu tafaadulkii ribadu ay dee waxyaalahaas markaa ay kaba imanaysay marka wax isku mida la isku iibinayo isagiyo bur kale maalan xukumku kaa weeye haddaba khamradii eeg waxay kulansatay xukumna way kulansato waa inay xaaraam tahay shayna weeye waa cayntanoo dee waa waxaan la sameeyo ee la farsameeyo ee dee tan ah oo waa wixii magacan lahaa macnana way kulansatay keenay xukumkan oo waa cilada nafteed ciladiibay kulansatay dee bal haddaba in waxa adigu kolley waa waxyaalo dee in waana qaybihii qiyaaskunbuu kaba mid yahay shaygan cayntiisaba macluulku yahay ciladu ay ku dhex sugan tahayna waa bacdigood ku tegeen maye waa xukumkan waayo xukumka dee ciladanba ay keenaysana barhkood baa ku tego macluulkii kaba dhigay xukumkii waa kii la cilaynayo cilada lahaaba ama cilada ay u sugnayd ciladu ay soo jiidayseen taasi waa macluulkii weli alfaadumaan ku jirnaaye waa malmucallalu mucallalku waa kii la cileeyey waa ism mafcuul fahuwa alaslu asalka weeye asalkana waa casharadii hore ama labadii casharee horeba wixii aynu soobahaynay waxaanan hore usoo sheegayba markaynu casharkii adigu markaa soo bilownay asalka xagga asalku kuu yahay inuu dee awqawaali ay meesha jirto naskan xukumku uu kuba sugnaanayo maqiiso calayhiga maalan haddaan khamradii eego ilaahay qowlkiisii inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walaslaamu rijsa min camali shaydaani fajtanibuuhu uu yidhi waa naskii xukumku uu kuba sugnaanayey kaas asalka waa la yidhi baan nidhi waa isticmaal iyo ikhtilaaf dee bal maalan maxalka naskaas waana habkan imika aan hayno ee uu lahaa macnahan ama cayntan ay ciladu ay degayso iyadana oo maxaa imika khamrada nafteediiyo asalka waa la yidhi xukunka naftiisa isagu macluulka xataa naftiisa imika aan ugu soo aragno waa xukunku waxaani leeyahayo sida taxriimkiia asalka waa la yidhi laakiin waxaan lahayn oon horeba usoo sheegay nisaaca umuuraha kana asal iyo kana asala iyo waa iska nisaac lafdiyaho in mid